aad baad u mahadsan tahay war-saxaafadeed goordhow ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ciwaan looga dhigay dhiigga shacabka buulamareer ma noqon doona hadur taasoo looga hadlayo falkii tacadiga ahaa ee ciidamada shisheeyaha uganda ee ku sugan magaalada buulamareer ay ku gowraceen dhallinyaro beereley ah bayaanka waxaa lagu yidhi maantoo arbaca ah ciidamada saliibiyiinta uganda waxay dad shacaba ku laayeen magaalada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose ciidamada saliibiyiinta ayaa qafaashay si cadownimo ahna u dilay afar qofood oo beereley ah saddex ka mid a dadka ay saliibiyiintu dileen waa dhalinyaro kuwaasoo ay gowraceen halka qofka kalena uu ahaa oday waayeel ah oo dhaawac halis ay u geysteen meyd ahaanna uga tageen bayaanka oo sii socda waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ugu horreyn u tacsiyeynaysaa xanuunka iyo murugadana la qaybsanaysaa qoysaska iyo helada shacabka ay saliibiyiintu gumaadeen falkaas ay saliibiyiintu sida bareerka ah ugu geysteen ee dadkaas muslimiinta ah ee tacabkooda ku howlanaa wuxuu qayb ka yahay silsilad dheer oo xasuuq iyo tacadiye ah oo uu cadowgu ku hayo shacabka soomaaliyeed tobannaan sano waana qayb ka mid a qorshayaasha guracan ee ciidamadaas gaalada ah u joogaan dalka soomaaliya ayaa lagu yidhi ee war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka iclaam xarakada mujaahidiinta al-shabaab xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay wacad ku maraysaa in dhiigga shacabka soomaaliyeed ee muslimka uusan hadur noqon doonin ciidamadaas saliibiyiinta wuxuushta ahna laga aargudi doono gumaadka ay u geysanayaan shacabkeena muslimka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ugu baaqaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah inay u istaagaan sidii la isaga xorayn lahaa gumaysiga ay ciidamadaas saliibiyiinta afrikaanta ah ku haystaan qaybo ka mid a dalkeenna iyo dadkeenna muruq maskax iyo maalna ku bixiyaan sidii loo difaaci lahaa diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed waddankeenana looga hirgelin lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana bayaanka lagu soo gebagabeeyey aayadda qur'aanka kariimka وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا habeenkii xalay ayay ahayd markii ciidamada uganda ee ku sugan magaalada buulamareer ay si arxandaro ah u dileen ugu yaraan afar qof oo saddex ka mid ay dhallinyaro ahaayeen kuwaasoo beertooda ku sugnaa meydadka qaar ayaana sawiro laga soo qaaday waxaa ka muuqanayay in la gowracay tan ayaana qayb ka ah tacadiga ciidanka shisheeyaha ay ka geysanayaan ee guud ahaan deegaanada ay ka joogaan wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya